waa hagaag waa hagaag halkaad naga dhagaysanaysaan waa radio boston waxa aan maanta nasiib u helnay in aan axmed diiriye oo degan magaalada san hosey lana shaqeeyo guddiga tirakoobka maraykanka aan doonaynaa bal inuu waxyar aanu ka wareysanno sida tirakoobka iyo waxyaabaha ugu muhiimsan axmed mana maqlaysaa walaal waa idin maqlayaa walaal axmed adigoo ku mahadsan fursaddan aad noo ogolaatay inaad raadiyaha nagala qayb gasho waxaad nooga warantaa bal sidau tirakoobka iyo waxyaabaha ugu muhiimsanee dadka soomaaliyeed u baahan yihiin inay ka ogaadaan tirakoobkan
tirakoobku waxaa wanaagsan inay soomaalidu ka ogaata inuu yahay fursad tobankii sanaba mar soo maraysa tan ku xigta hadda laba labada kun iyo tobanka tan ku xigta waa labada kun iyo labaatanka marka toban sano oo soo socda ayay dhici doontaa marka waa mid tobankii sanaba mar dhacda waa toban su-aalood qofkiina waxay qaadanaysaa toban daqiiqa ayay ku qaadanaysaa haddii aan ka hadla xagga muhiimadda ay u leedahay dadka soomaaliyeed waxaan ogsoonahay dadkeenu inay yihiin dad dalkan soo galay oo ku yimid qaxootinimo iyo dad immigrantisa dad badan ina hadda dhalashadii ay qaateen muhiimaddu waxay tahay inaan istirakoobno waayo sensaskana ama tirakoobku waxa uu wax ka qabanaya ama uu ku salaysan yahayba maaliyadda ay dawladdu u qoondayso public serviceska ama wixii moogtahay bulshada loo qabanayay hadday ahaan lahayd caafimaad hadday ahaan lahayd waxbarashadii hadday ahaan lahayd jidadkii hadday ahaan lahayd iyo dadkii siyaasiyiinta aha ee gobol kasta iyo magaalo kasta matelayay ayay muhiimad lagu salaynayaa marka waa muhiim inaan dadkeenu ka qayb qaadano
marka axmedow adaa kuwata hadalkee waxaan ku weydiinayaa dadka aan sharciga lahayn ma loo ogol yahay inay buuxiyaan sasaskan ama tirakoobkan
tirakoobkan qof kasta oo cariga maraykanka ku sugan ayaa ka qayb qaadan kara hadduu yahay mid sharci haysta iyo hadduu yahay mid aan sharci haysanin muhiimadda ugu weyne waxay tahay qof kasta oo maraykanka ku sugan inuu isdiiwaan geliyo informationka ama warbixinta qofkaas uu bixiyana mid dawladda ama hay-adaha safarada ama sida immigrationka oo kale loo gudbinaya ma ahan marka qof kasta oo aan kii sharcaysan kaa sharcaysanba uu ka qaybgeli karaa informationka uu qofku bixiyo warbixintuu bixiyana ilaa toddobaatan iyo shan sana ayay xiraanaysaa oo qofkii qof kale la qaybsada waa dembi oo shan sano xariga iyo laba boqol iyo konton kun oo ganaxaya la marinayaa
waa hagaag axmed waxaa jira cabashooyin ka soo baxaya tirakoobka dadka laga qaadayo waxaa masalan laysku haystaa dadka qaarkii ay cabasho badan ka muujinayaan jinsiyadda qofkii madow cadaan waxaa la sheegayaa ama jirtaba inay ku qoran tahay erayo sida maaragtay negro oo kale oo dad badani ay ka xanaaqeen bal arrintaa maxaad noo sheegi kartaa
way jirtaa oo qaybta dadkeenu ay buuxinayaan oo ah ama madow ama african american ama negro waa run oo wax ku qoran weeye waa waxyaabo dood in laga laga dooda u baahan oo tirakoobta soo socota labada kun iyo labaatanka in wax laga bedelo ay u baahan tahay laakiin hadda waxay muhiimaddu tahay fursaddan iyaysanna seegin oo inaan isdiiwaan gelin ayay tahay dadkeenu waa inay dad madow isu diiwaan geliyaan haddii ay suurtagal tahayna qayb hoose ayaa jirto oo adres ay ku qoran tahay inuu qofku soomaali ethnicitigiisa uu ku qori karo marka waa fursad inaan seegno ma aha
axmedow marka qolyaha halkan jooga waxayba sheegayaan in la dhahayo muhiim tahayba qofki inuu ku qoro soomaaliya inuu yahay in kaleeto si loo ogaado ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan maraykanka arrintaa maxaa ka jirto
muhiim way tahay waayo wixii ururadeenii meesha ka jiray dalkan ka jira iyo dadka soomaaliyeed ee dalkan ku sugan ama hadday ahaan lahayd arrimaha soomaaliyeed ee dawladdii soomaaliyeed ama qarankii soomaaliyeed tiradeenna oo muuqata aada iyo aad bay runtii u muhiimsan tahay waayo dadka siyaasiyiinta ahi tirooyinkan ayay wax ku saleeyaan oo iyagu way way way gaari karaan siyaa waxaan leeyahay tirakoob-yadan marka way xigi karaan meel kasta inta soomaali ka joogta marka muhiim waa inaan madow aanan ka boodin marka hore waa inaan madow isu diiwaan gelino qaybtoosana aan soomaalinimo ku qoranno qofkii samayn kara qofkii isagu go-aansadan inuu madow ku qortona isagay jirtaa waa qofka ayaa go-aanka iska leh
mahadsaned axmed waad ma- mud- mudan tahay walaal kaasi wuxuu ahaa axmed diiriye oo ka tirsan tiro koobka guud ee ka dhacaya waddanka maraykanka gaar ahaan gobolka california magaalada san hosey isagoo ku sugan ee gobolkaasi california